assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sideedaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى arbacu anwaaci alijaaza wey ijaazada noocyadeeda nooca ugu sarreeya wey sheekhu inuu ardaygii kitaabka u dhiibo ama ardaygii kitaabka uu keensado sheekha kitaabkiisii buu keenaya markaasuu sheekhu wuxuu leeyahy kitaabkaa wixii ku yaalla waa kuu idmay iga wariyey munaawalaa la yidhaahdaa laakiin waa maqsuuratun bilismi ujeeda waa ijaazada anwaacdeeda nooca ugu sarreeya la yidhahdaa maarata ka waran kitaabadii marka kitaabada iyada teeda macnaha waxa weeye qoraalka uu sheekhu u qoray ardaygiisa ama maqruuna ha noqoto bilidni ama mujarado ha noqoto iyada waxay leeyihiin waa maqbuula xaafid ibn xajar laakiin wuxuu leeyahay munaawalada mujaradada ah ee macnaha waxa weeyaan aan idanku raacsanayn kitaabkiisii uu sheekhu ardayga u dhiibay idanna uusan ugu darin iyo qoraalka intuu u qoray uusan idanka u raacinin wax farqiga udhexeeya aniga ma garan uu leyahay xaafid ibn xajar ujeeda qoraal buu u sameynaya ardaygiisii markaasuu ka aamuusaya qoraal bas u sameeye xadiid buu u qoray markaasuu shib ka yidhi wax idana iyo iga wari toona uma raacinin iyo inuu kitaabkiisii horay uu u heersan jiray u dhiibo oo uusan idan iyo hadal dambe u raacinin wax faariqa anugu uma garanayu leyahy xaafid ibn xajar maarag ujeeda laakiin muxadidiintu waxay leeyihiin jumhuurtoodu kitaabadu bimacnaa waxay ka dhigan tahay mar hadduu isaga u qoro ugu talagalay ilan kitaabkan horay usii qoraa tan laakiin isagu ula qastay inuu u qoro qoraalkaa iyo qasadkaa isaga uu sameeyey baa macnaha waxaa ku dhex jira oo laga fahmayaa inuu macnaha u idmay inuu kwari ka wariyo maarata saasoo kaleete odhanaya sidaas wey marka asamaac min lafdi sheikh iyo qira'a cala sheikh iyo ijaazada qaybe ija waxaan ujeeda labadoodaa idan looma shardiyayo ijaazada iyadana idan baa shardi ah munaawaladii iyadana idan baa shardi ah ayb wakadaa sidoo kaleeto sida munaawaladoo kale ayay ishtarauu waxay shardi ka dhigeen ishtarau اlidna fi اlwijaadati wاlwasiyata biاlkitaabi wa fi اliclaam wakada sidoo kaleeto sida munaawaladii oo kale ayay ishtarauu waxay shardi ka dhigeen muxadisiintu alidna idan bay shardi uga dhigeen fi lwijaadati tii la helay kitaabkii uu helay ee farta sheekha ku qoraa waxaa shardi ah inuu ka haystay idan guud uu ka haystay ama ijaazo caam ah uu sheekha ka haystay marka uu ku warin karo laakiin mujarad khadiisii baan arkay oon helay waana aqoon jiray khadii hebel inay tahay ijaazana kama haysto idan hore kamaana haysanin laguma warin karo xadiidka walwasiyata wasiyadii iyadana idan bay u shardiyeeyeen bilkitaabi yacni qoraalka macnaha waxa weeyaan uu ugu dardaarmay markuu dhimanayay masalan waxa wey ama uu safrayey ayaa kitaabkiisii iyo usuushiisii buu nin u dardaarmay ayadana waxaa shardi ah inuu macnaha waxa weeyaan uu raaciyo ama uu ka haysto idan uu ka haysto ujeeda ama uu u idmo yidhaahdo waanan u idmay inuu iga wariyo waa inuu idan raaciyo ama ijaazo caam ah oo ka horeysay wasiyada waa inuu haystay ardaygu markaasuu ku warin karaa wa fil iclaami iyadana ogeysiintii sheekhu uu kitaabkiisa ogeysiinayey inuu hebel ka wariyey iyadana idan baa shardi iclaamku kaas wey iclaamku waxaan idhi waa sheekhu inuu yidhaahdo kitaabkan ama axaadiistan hebel baan ka wariya ama hebel baan ka wariyey intaa uu ku gaabsado hadduu intaa besi ku gaabsado ma warin karo laakiin hadduu yidhaahdo hebel baan ka wariyaa ee iga wari taasay shardi uga dhigeen idankaasaa shardi ah oo uu saxiix ku noqon karaa iclaamku uu ku noqon karaa maarta wa ilaa haddii uusan idan la soconin intoodaaba wijaadada iyo wasiyada iyo iclaamka iyo munaawaladii oo ka horreysay intooda midna hadduusan la soconin falaa cibrata bidalik wax kasoo qaad male markaas lagu tashan maayo macnaha xadiidkii lagu wariyana daciif buu noqonaya daciif buu noqonaya sidaas wey shardi waxa ah inuu sheekhu uu idan bixiyo intaasoo dhan oo ardayga idan sariix ah uu siiyo yidhahda axaadiistaa iga wari sidaa iga wari maarag saas wey kaalijaazati alcaammati walilmajhuuli walilmacduumi cala alasaxi fii jamiici dalik mas'alo cusub buu markaa taa hore ee ah macnaha waxa weeyaan saddexdoodaa in idan loo shardeeyaayey dood baa ka taagan saddexdooda afartoodaana soo sheegnay munaawalada iyo wijaadada iyo wasiyada iyo iclaamka markuu iyagii kuusoo sheegay haddaysan aysan idan la soconin inaan lagu tashanaynin oo cibro aysan lahayn ayaa wuxuu kugu miisaaliyey kuwo laysku waafaqsan yahay taqriiban in aan macnaha waxa weeye ama loo badan yahay xadiidkii lagu wariyaayey inuusan macnaha waxa weeye uu daciif noqonay ama aan lagu warin karin xadiidka markaas wuxuu ku yihi kalijaazati alcaama ijaazadii caamka ahayd oo kaleeto wey iyo welilmajhuuli mid aan la garanaynin oo loo dardaar macnaha waxa weeye ijaazo loo sameeyo oo kaleeto kalijaazati lilmacduum nin macduum oon joogin waxaan ujeedaa majhuul ah oon la garanaynin ayuu macnaha waxa weeye ijaazo siiyey walilmacduumi wa kalijaazati lilmacduum mid aan jooginba weliba adduunka imaanin ayuu macnaha waxa weye ijaazo siiyey cala alasaxi sida saxiixa ah fii jamiici daalika intaasoo dhan sida saxiixii waxa weeye inaysan cibro lahayn oo macnaha lagu tashanayn oo macnaha waxa weye aan xadiida lagu warin karin maa saas wey intii hore waan soo ogaanay marka alijaazu alcaama wuxuu ula jeedaa inuu sheekhu yidhaahdo muslimiinta oo dhan waxaan u baneeyey inay xadiidka iga wariyaan ujeeda raxamkalla waa idan caam ah idan caam ah wey muslimiinta oo dhan buu yidhi ama wuxuu yidhi waddanka hebel ah qolada wax alla waxa degan oo dhan waxaan u baneeyey inay iga wariyaan ujeeda saasoo kaleetu yidhi waxaa la yidhahda ijaaza caama lana taasoo kaleeto ama wuxuu yidhi nin kasta oo noloshayda soo gaadhay inuu iga wariyaan u baneeyey waa ijaazo caama ijaazada waxaa la rabaa inay khaas noqoto oo uu yidhaahdo arday hebel baan u baneeyey ujeeda ama uu yidhaahdo nin hebel iyo nin hebel iyo nin hebel baan u baneeyey inay muqayad tahay oo wax kooban ay tahay baa loo bahan yahay laakiin waxa weye hadduu iska idlaaqo o yidhaahdo yacni wax caam ah uu ku sii daayo markaasa waxaa la yidhahdaa ijaazo caam ah la dhaha ijaazadaasoo kaleetana wax laguma warin karo sheekh hebel wuxuu yidhi nin alla ninkii isoo gaadhaay axaadiista ha iga wariyo sidaa daraaddeed baan xadiid kaga warinaya maujeedaa ijaazadaas anoo ictimaadayo hoos gelaya ijaazo khaasa ma haysto laakiin ijaazadii caamka anoo ictimaadayan xadiid kaga warinaya ma soconayso ayib waxaa iyaduna la mid ah alijaaza lilmajhuul mid aan nin aan la garanaynin wuxuu iska yidhi maalan hebel hebel baa waxaan u ijaazeeyey inuu kitaabka iga wariyo hebel buu iska yidhi iyo hebelku yaa way marka lama garanayo hebel buu iska yidhi ama wuxuu yidhi yacni maxamed ibnu maslama ayaa waxaan u baneeyey inuu iga wariyo ka soo qaad maalan maxamed ibnu maslamana waxaa la yidhahdaa toban nin baa la dhahaa yuu ula jeedaa marka ujeeda ama cabdullaahi ibnu maxamed buu yidhi cabdullahi ibnu maxamedna shan baa la dhahaa midkuu ula jeedana muusan caddaynin ujeeda waxaa la yidhahdaa ijaaza lilmajhuul baa la dhahaa cidda uu wax u ijaazaynayaa ma cadda cid la garanayo ma ah tii horay ku dhowdahay tii horeoo kale ku dhowdahay maar tii hore waa ka caamsanayd tan laakiin waxa weye waa ka khaasan tahay iyada lafteedana laakiin cidduu u ijaazeeyey ee u baneeyey inay axaadiista ka qaataan oo ka wariyaan lama garanayo iyada lafteeda iyadana saas wey alijaaza lilmajhuul ijaazada qeybta welilmacduumi uu ku yidhi iyadana waxa weeye nin aan weliba aan dhalanin oon adduunka imaanin bu wuxuu yidhi waan u ijaazeeyey markuu dhasho waxaan u baneeyey inuu axaadiista iga wariyo kitaabtayda inuu qaato oo u wariyo sidii isagoo arkay oo kaletu uga warinaya ma aha inuu macnaha waxa weye waasida kaga warinayo ee wuxuu uga warinayaa sidii isagoo la kulmoo sheekh uu noqday oo kaleeto saasoo kale inuu uga wariyo ma banaanaa matalan wuxuu yidhi nin hebel ilmaha u dhalan doona ee uurka ku jira ayaan u baneeyey inuu axaadiista iga wariyo ujeeda yacni waa ijaaza lilmacduum nin cid aan weliba adduunka imaan inay imaan doonto iyo inay dhalan doonto iyo inay sheekh noqon doonto iyo inay gaal noqon doonto iyo inay munaafiq noqon doonto aan la garanaynin ayuu wax u ijaazeeyey ijaazadaasoo kaleeta iyaduna ma soconayso macnaha waxa weeye laguma tashanayo iyadana cibro ma laha intaasoo dhan marka wuxuu ku yidhi fi lasaxi fii jam cala alasaxi fii jamiici dalik muxuu la jeedaa munaawalada wuxuu ku yidhi idan baa shardi ah kow wijaadadana idan baa shardi ah wasiyadana idan baa shardi ah iclaamkana idan baa shardi ah soo maa ijaazada caamkaa iyadana cibro ma laha kow ijaaza oo ruux majhuul ah loo baneeyeyna iyadana cibro ma laha ijaaza oo loo baneeyey ruux macduumana iyadana ma laha cibro ma laha intaasoo dhan waxa weeye cala alasaxi fii jamiici daalika w khilaaf baa ku wada jira khilaaf baa ku wada jira kulligood khilaaf baa ku jira laakiin sida raajixa ee uu rajaxayo xaafid ayaa sidaas sida raajixa ayaa sidaas cala alasaxi hadduu ku yidhahdo sida macnaha odhan jireen siraajka oo kaleeto minhaajka asax iyo arjax iyo haddaad maqasho laabudda waxa weye waxbaa meesha waxaa ku jira qowl kalaa meesha ku jira oo saas wey wakadaa sidaasoo kale ishtaratuu waxay shardiyeeyeen alidna idan bay shardiyeen fi lwijaadata helitaankii iyo walwasiyata bilkitaabi yacni dardaarankii qoraalka ahaa iyo wal fi liclaami ama kitaabka laysu dardaarmay wa fi liclaami iyo ogeysiiskii wailaa haddii aysan idan intaasoo dhan lahayn falaa cibrata bidaalika wax kasoo qaad ma laha kaliijaazati alcaamati ijaazadii guud ahaantaa wey ee caamka ahayd iyo walilmaljuuli wa kaliijaazati lilmajhuul mid aan la garanaynin oo macnaha ijaazo la siiyo kaleeto walilmacduumi iyo mid macnaha isaguna aan imaaninba oon jirinba oo isagana ijaazo la siiyo cala alasaxi sida saxiixa ayaa intaasoo dhan idan loo shardeeya fii jamiici daalika intaasoo dhan intaasoo dhan xukunkan soo siinay waa sida raajixa wey marka halkaasaa marka wuxuu kaga soo baxay duruqu taxamulkii iyo siiqooyinka lagu wariyo sideedoodii iyo yacni waxa weeyaan siiqa lagu wariyo halkaasuu kaga soo baxay waxaad dood ka taagan tahay keliyata siiqada ugu horeysa horta sheekha lafdigiisa laga maqlo waa siiqada ugu rajaxan wey siiqada labaad ee alqira'a cala asheikh ee laga cabirayo qara'tu calayhi ama akhbaranii ama quri'a calayhi waa ana asmac laga cabirayo middaa iyadaa ayaa dood yar ka taagan tahay dood yar ayaa ka taagan oo culimmada qaar baa waxay ka soo qaadayaan inaysan macnaha wax lagu warin karin laakiin maalik iyo ahlulmadiina ayagu waxay rajaxaan oo qiraa'adayba ka hormariyaan assamaac min lafdi sheekh alimaamu maalik imam almuxaditiin wuxuu isagu ictimaadaaba qiraa'ada sidaa daraaddeed cinda macnaha waxa weeye ahli madiina iyo muxadisiintooda qiraa'ada macnaha ka rajaxan waxaad arkaysa hadda maalan sacuudiga oo kaleeto iyo waddamada macnaha waxa weeye qaarkood hadda bedelka uu macna waxa weeye aan anigu hadda kitaabka akrinayo aanan fasirayo waxaad ku arkaysaa ardaygaa kitaabka akrinaya ujeeda xarameynka iyo meelahaas haddaad tagto waad arki ardaygaa kitaabka akrinaya sheekhuna wuu tacliiqini bas meelaha uun u baahan in la caddeeyo unbuu sheekhu caddaynaya ama ardaygu intuu akriyo ka baxu sheekhu sharxaya saas wey marka waa qiraa'a cala sheikh wey waa usluub ahlilmadiina wey usluub ahlilmadiina sidaas weeyaan marka waa ariiqo macruuf ijaazada iyo qaybaheeda faraha badan qaybo fara badan bay leedahay ayadana waxa wey insha allahu tacala kutubtaan ugu tegi doonaa haddii ilah yidhahdo maarka ثuma الruwaatu in itafaqat asmaa'uhum wa asmaaءu aabaa'ihim fasaacida waاkhtalafat ashkhaasuhum fahuwa almutafiqu wاlmuftariq wain itafaqat اlasmaaءu khaطa waاkhtalafat nudqan fahuwa almu'talifu wاlmukhtalif ثuma الruwaatu ruwaaddii in itafaqat hadday iswaafaqdo asmaa'uhum magacyaalkoodu hadday iswaafaqdo iyo wa asmaa'u aabaa'ihim aabbayaashooda magacyahoodu hadday iswaafaqaan fasaacida iyo wixii ka sarreeya oo wakhtalafad ay iskhilaafto ashkhaasuhum daatadooduna ay iskhilaafto fa huwa kaasi almuttafiqu waalmuftariq baa la yidhahdaa ma ujeeda wain itafaqat alasmaa asmaadii hadday iswaafaqdo khadan xagga qoraalka oo wakhtalafad ay iskhilaafto nudqan xagga hadalkana fa huwa almu'talifu waalmukhtalif baa la yidhahdaa wuxuu gudagelay qaybtii kusaku saabsanayd dabdiga asmaada ruwaadda haddii wuxuu ku yidhi markaasi ruwaadda xadiidka warinaysa magacoodii iyo magicii aabbahood baa iswaafaqay xaggii qoraalkana waa iska waafaqay xaggii ku dhawaaqana waa iska waafaqay ujeeda ayagoo magacoodii iswaafaqsan yahin laakiin shaksiyadoodu waa kala gedisan tahay waa laba nin ama waa saddex nin waana isku magac fanniga ka hadla baabkaas oo ka sheekeeya iyo kutubta laga alifay waxaa la yidhaahdaa almuttafiqu waalmuftariq almuttafiqu fi alasmaa waalmuftariqu fi alashkhaas wey magacyihii iskaga mid bay noqdeen laakiin daatadoodii iyo shaksiyadoodii isku mid maaha masalan alkhaliil ibnu axmed oo kaleeto khaliil ibnu axmed lix nin baa la dhahaa oo mid kasta khaliil ibnu axmed la yidhahda waxaa ka mid a lugawigii weynaa ee macnaha waxa weeye rasul yani waxa weeye macnaha waxa weye lugawiyiinta ahaa ee sheekhu sibaweyhi ahaa yaa ka mid a ma ujeeda rag kaleetoo fara badan oo muxadidiinana waa ku jiraan marka waa isku magac laakiin waxa weeye magacii aabbahood iyo magacoodii waa iska waafaqeen laakiin isku nin maaha waa niman fara badan ma ujeeda fanniga noocaas oo kaleeta marka almuttafiqu walmuftariq lila waxaa ka mid a masalan cumar ibnu khadaab oo kaleeto iyadana lix nin baa la yidhahdaa masalan waxa weeye yani wahaakada magacyaha sidaas oo kaleeta ayaa macnaha waxa weye la yidhahdaa almuttafiq almuftarik faa'iidadiisu marka waxa weeye waxaa la rabaa labada nin ee isku magaca ah si aadan ugu malayn inay hal nin yihiin hal nin inay yihiin khaliil ibn axmed baad halkan ku aragtay naxwada dhexdeeda markaase haddana waxaad ku aragtay xadiidka dhexdiisa markaase haddana waxaad ku aragtay meel kaleta markaase waxaad tidhi kulligood waa uun khaliil ibnu axmed kii uman taasaa la diideen midda lagala dagaalami waa middaas khaliil ibnu axmed halkan markuu joogo inaad garataa la doonaya ka halkaa joogana inaad garata ka halkaa joogana inaad garato wax alla wixii noocaas oo kale fannigaa wixii ka hadlaya ayaa waxaa la yidhahdaa almuttafiqu walmuftariq kutub gaaraana laga alifay kutub gaaraa laga alifay saas wey ayib waxaa marka iswaafaqday asmaadii qoraalka iska waafaqday laakiin dhawaqii bay isku khilaaftay iyadana waxaa la yidhahdaa almu'talifu waalmukhtalifu macnaha waxa weye qoraalka waa iska waafaqsanta xagga qoraalka haddii la fiiriyo waa iskaga mid laakiin waxay ku kala tagtay xagga dhawaaqii bay ku kala tagtay oo iska si uba dhawaaqayso ma ujeeda masalan yacni waxa weye waxaana keenaya dhawaaqa ku kala gedisnaanta ay ku kala gedisan tahay waxaa keenaya ama dhibicdaa keenaysa ujeeda ama waxaa keenaysa xarakadaa keenaysa hadda masalan ya-da iyo ta'da iyo fa'da iyo ba'da iyo kulli waa isku qoraal soo ma haddana dhibcahan baa kala sooci dhibcahan kadaata marka hadda aada moodaysa dadku ay u haystaan inay yihiin waxyiga inay la soo degeen ma jirin sadrulislaam wax dhibca la yidhahda ma jirin gadaal dambe uun culimmadu markii macnaha waxa weye dad fara badan oo yacni waxa weye acaajima islaamka soo galeen oo wixii ay isku dhex labeen oo isku dhex qaseen yaa la yidhi ha loo kala saar saaro ma ujeeda far weyn ha loogu qoraa la yidhi marka markaasaa dhibcihii iyo loo kala saar saaray ya-dii iyo wa ilaa carabtu yacni saliiq ahaan bay iskaga hadlaysay caadiyan buu macnaha ninku ya-da iyo u kala saaraya maaragtay oo isagoon loo dhibcayn u kala garanaya maarata maxaa luqadiisii wey ma ujeeda marka qoraalka iskaga masalan waxaad odhanaysaa bashaar iyo yasaar oo kaleeto bashaar iyo yasaar dhibcaha ka goob xarakadana ka goob isku mid bay soo bixi ma ujeeda qoraalka isku mid bay noqonaya laakiin ku dhawaaq midna bashaar bay noqon midna yasaar bay noqon waa kala tageen marka ma ujeeda waxaa la yidhaahdaa almu'talifu waalmukhtalif baa isagana la yidhahdaa noocaas oo kaleeto waa fara badan yahay marka masalan salaam iyo salaam oo kaleeto salaam iyo salaam oo kaleeto ma ujeeda labadaba waa siin iyo laam iyo alif iyo miim qoraalkood laakiin waxay ku kala gedisay midna waa mushadad midna waxa weye waa mukhafaf xibbaan iyo xabbaan oo kaleeto ma ujeeda waa isku qoraal laakiin waxay ku kala gedisan yihiin xarakadaa kala gediday ma ujeeda waxaas fanniga ka hadlaya waxaa la yidhaahdaa almu'talifu waalmukhtalif baa la dhahaa kutub baana laga alifay alkhatiibu albaqdaadi wagayruhu ayaa kitaabka alifay kitaabka ugu fiican laakiin waa kitaabkii abunasr ibnu makula alikmaal baa la yidhahdaa alikmaal kitaabka ugu fiican fanniga ka hadla weeyaan khatiib baa laakiin uga horreeyey iyo keyrkii marka funuuntan yaryarkood intooda badan khatiibulbaqdaadi kitaab buu ku leeyay saas daraaddeed markaad sii dhex gasho oo sii baadho yacni waxaa ku rumoobaya hadalkii alxaafid ibnu nuqta uu odhan jiray yacni waxa weye kullu man ansafa calima ana alculamaaa ciyaalun macnaha waxa weye yacni ana kula man ataa bacda alkhatiibi ciyaalun calaa kutubihi nin kasta oo macnaha cadaalad sameeya wuxuu ogaanayaa nin kasta oo khatiib ka dambeeyey inay kitaabtiisii ciyaal u yihiin ujeeda yacni fanni kasta waxaad arkaysaa maaragtay kitaab cajiib uu ku leeyahay waxaa la odhan jiray yacni waxa weeye caalim lmashriq baa la odhan jiray baynamaa marib maqrib alislaami oo macnaha undulus iyo dhulkaa waaga ahaa isla casrigaa waxaa caalimka ahaa oo loo noqon jiray alxaafid ibn cabdilbar midna waxaa la odhan jiray yani caalim lmashriq midna waxaa la odhan jiray caalim almaqrib isku sanad bayna dhinteen saas wey wain itafaqat alasmaau waاkhtalafat alaabaau aw bilcagsi fahuwa mutashaabih wain itafaqat hadday iswaafaqdo alasmaau magacyaashii baa iswaafaqay waاkhtalafat alaabaau aabbayaashiina waa iskhilaafeen aw bilcagsi ama sidaa kasoo horjeedkiisay noqotay fahuwa almutashaabihu baa la yidhaahdaa macnaheedu waxa weeye ruwaadda magacyahoodii isku mid buu noqday laakiin waxaa iskhilaafay magacyihii aabbayaashood magaca aabbuhuna iskuma khilaafsana xagga xuruufta ee laakiin wuxuu isku khilaafsan yahay xagga qoraalka iskuma khilaafsana dhawaquu isku khilaafsan yahay magacii aabbahood baa isku khilaafsan xagga dhawaaqa laakiin magacoodii dhawaaq iyo qoraalba waa iskaga mid magicii aabbahoodna wuxuu iskaga mid yahay xagga qoraalka wuxuuna ku kala gedisan yahay xagga dhawaaqu ku kala gedisan yahay masalan waxaa tidhi yacni waxa weye siduu xaafid macnaa waxa weye uu ku mihaalinaya o kaleeto moxamed ibnu caqiil iyo moxamed ibnu cuqayl ujeeda caqiil iyo cuqayl labadooda maxamed iyo maxamed asmaadooda waa iswaafaqday maxaa iskhilaafay magacii aabbayaashood soo ma khilaafka magaca aabahood iskhilaafayna waa dhankee qoraalka ma ahe ila mid kasta waa cayn iyo qoyn iyo waxaan ujeeda qaaf iyo ya iyo laam wey ma ujeeda laakiin waa xagga dhawaaqa unbay isku khilaafeen saas wey ama cagsi bay noqotay cagsiga wuxuu ula jeedaa magacii ruwaadda ayaa iskhilaafay ma ujeeda oo xaggii dhawaaqa isku khilaafay laakiin magacii aabbayaashood baa wuxuu iska waafaqay xaggii qoraalka iyo xaggii dhawaaqaba uu iska waafaqay magacii aabbo magacoodiina wuxuu isku khilaafay xagga dhawaqa keliyeed wuxuu iska waafaqsan yahay magacoodu xagga qoraalku iska waafaqsan yahay masalan tusaale uu xaafid ka bixiye wuxuu ihi yacni masalan shurayx ibnu nucmaan iyo surayj ibnu nicmaan ibnu nucmaan oo kaleeto shurayx iyo surayj waa isku qoraal sooma shurayx shiinta haddii dhibcaha laga gooyo siin oo kale udh siin bay udhiganta waa isku qoraal jiinka iyo xaduna waa isku qoraal ujeeda kulligood marka qoraalka waa iskaga mid laakiin dhawaqay ku kala tegayaanoo midna shurayx baa la odhanaya midna surayj baa la odhanaya markay dhawaqa ku kala tageen magicii aabbahoodna waa midaysan yahi oo mid kasta waxa weeye annucmaan waannucmaan wey maujeeda dhawaqa iyo qoraalkaba magaca aabbahood waa iska waafaqsan yahay waa tii cagsigeed wey bilcagsi miduu ku leeyahay wey qolada maga noocaas oo kalena waxa la yidhaha almutashaabih almutashaabih baa la iyaduna kitaab mustaqil la wain itafaqad hadday iswaafaqdo alasmaau magacyaashii ruwaadaa iswaafaqay oo wakhtalafat waxaa iskhilaaftay alaabaau aabbayaashiibaa iskhilaafay waa nutqan laa laa khabtan wey magacayaasha aabbadu waxay iska khilaafayaan xagga ku dhawaqa ee ma aha dhanka qoraalka ma aha aw bilcagsi bay noqotay cagsigu waxa weeye itafaqat asmaau alaabaa'i wey aabbaha magacayaashoodii baa iswaafaqay wakhtalafat asmaau ruwaad saasay noqonaysa fahuwa almutashaabih wey wakadaa waxaa la mida isagana oo mutashaabih isagana noqonaya in waqaca hadduu dhaco alitifaaqu itifaaqii iswaafaqii fi lismi wasmi alabi magaca aabbe iyo magacii raawiguba way iswaafaqeen qoraalkii iyo kudhawaaqii way iswaafaqeen waalikhtilaafu iyo iskhilaafid fi nisbati nisbadii bay isku khilaafeen nisbadu macnaha waxa wey waa meesha loo tiirinayo macnaha waxa weye raawiga loo tiirinayo caadi waxaa ah yacni waxa weeye soomaalidu ma taqaanee carabtu nisba la-aan ma joogto laabudda ninka waa in meel loo nisbeeyo ama waddankiisaa loo nisbayn ama qabiilkiisaa loo nisbayn ama shaqo uu ka shaqayn jiraa loo nisbay wana imaan doontaa ujeeda waxaa la odhanayaa masalan waxa weeye alqutwaani ujeeda alshaami almadani albasri saasoo kalea la odhanaya marka ruwaadda magacyahood iyo magacii aabayaashood baa iswaafaqay laakiin waxay isku khilaafeen meeshii loo nisbaynayey meesha loo nisbaynayana kuliyatan isuma khilaafine waxay iska khilaaftay keliyata xagga ku dhawaqa ee maysan iska khilaafin dhanka qoraalka masalan altawri iyo athawri altawri waathawri xagga qoraalka waxay iska khilaafsan yihiin keliyata dhanka ku dhawaaqa iyadana waxaa la yidhahdaa qeybtaas waxay gelaysaa mutashaabiha maare wakadaa waxaa la mid oo iyadana mutashaabih noqonaysa in waqaca hadduu dhaco alitifaaqu iswaafaqidii xagga lafdigii khadka waa iska waafaqaan fi lismi wasmi labi hadday dhacdo waalikhtilaafu iskhilaafkiina hadduu dhaco fi nisbati yacni meeshii loo tiirinayo yani raawiga wayatarakabu minhu waxaa is waxaa is waxaa ka raki waxaa ka rakimaya ama ka dhalanaya midkaa isaga wayatarakabu waxaa ka dhalanaya midhu minhu midkaa isaga iyo wa mimaa qablahu minhu mutashaabiha wey mutashaabiha waxaa ka dhalanaya iyo wa mimaa qablahu kuwii ka horreeyey oo ahaa yacni waxa weeyaan muttafiqii iyo mu'talifkii iyo labadii ka horreysay iyo kan markii laysu geeya waxaa ka soo dhexbaxaya buu ku yidhi anwaacu noocyo minhaa waxaa ka mida noocyada an yaxsula inuu la helo alitifaaqu iswaafaqidii aw ilishtibaahu ama isku darmashadii ilaa fii xarfin aw xarfayni mooyaane ma ujeeda macnaheedu waxa weeye ruwaaddii ama aabbayaashood magacyahoodii ama iyaga magacyahoodii waa isu eg yihiin waxayna isaga eg yihiin xagga qoraalka waxay is- isku khilaafi karaan ama laga yaabaa inay isku khilaafsan yihiin hal xaraf ama laba xaraf inay isku khilaafaan oo ama labada ismiba magacyahoodu cadad ahaan xuruuftoodu waa isla eg tahay cadad ahaan xuruuftoodu waa isla eg tahay laakiin iyagoo xuruuftoodu isla eg tahay baa midkood xaraf ku jiraay yaa midka kalena xaraf kale ku jira waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah ma aha cadadkoodu islama ekee mid baa xaraf la ziyaado ah iyaduna waa macquul midda hore maalan wuxuu ku miaaliyey xaafid ibn xajar oo uu macnaha ku mithaaliyey marka xaraf iyo xarfayn maalan ay isku khilaafayaan wuxuu ku mithaaliyey maalan moxamed ibnu sinaan moxamed ibnu sinaan iyo moxamed ibnu sayaar moxamed ibnu sayaar iyo moxamed ibnu sinaan sinaan moxamed iyo moxamed weye labadani soo ma magacii aabbahood weye labada la doonaya inaad garabito midka wuxuu noqday sinaan midna wuxuu noqday siyaar maxay isku khilaafsan yihiin nuunta iyo ra'da way isku khilaafsan yihin xaraf ahaan waa isku khilaafsan yihin waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin xagga dhawaqa sayaar iyo sinaan midna waa nuun midna waa ya laakiin ya-diiyo nuunku waa isku qoraal soo ma keliyata waxaa isku qoraal ahayn ra'da iyo iyo nuunkan labadaa xaraf bay isku khilaafeen labada kaleetana waxaa ku jira tashaabuh baa ku jira tashaabuh xaggee ka yimid tashaabuh wuxuu ka yimid nuunka iyo ya-du ka yimid labada xaraf ee macnaha iskhilaafay ee macnaha waxa wey waxaan ujeedaa uu ku yidhi ilaa fii xarfin aw xarfayni mooyaane labada aysan iskaga mid ahaynna waa ra'da iyo iyo nuunta wey saasoo kaleetu ku yidhi waxaa la mida maalan oo iyadana uu ku mithaaliyey muطarif ibnu waasil iyo mucarif ibnu waasil muطarif iyo mucarif xaggey isku khilaafsan yihiin waa ta'da iyo caynkay isku khilaafsan yihiin keliyeed laakiin intooda kale waa isla egyihin xuruufaan waa isla egyihin saas wey kuwaas ama ama xaraf ama laba xaraf bay isku macnaha waxa weye isku yay isku khilaafayaan isla markaa haddana waxaa ku jira tashaabihii baa ku jira tashaabihii baa ku jira oo iyagoo isku qoraal oo xagga qoraalka waa iskaga mid laakiin dhawaqay xuruufta qeybo ka mida ku kala gedisnaanayaan saas weeyaan wayatarakabu waxaa ka dhalanaya midhu kaa waxaa ka dhalanaya yacni mutashaabiha iyo wamimaa qablahu kii ka horreeyey anwaacu noocyaa ka dhalanaya minhaa anwaacda waxaa ka mid a an yaxsula inuu in la helo alitifaaqu iswaafaqidii iyo aw ilishtibaahu ama isu ekaanshihii magacyihii isku midka noqonayey ama kuwii isu ekaanayey ilaa fii xarfin xarf mooyaane aw xarfayni oo isan isaga ekaanayn aw amase waxay noqotay bitaqdiimi horumarintii bay isku khilaafeen ishtibaahii iyo itifaaqii baa wuxuu dhacay yani waxa weye horumarinta aw atakhiiri iyo dibdhigita aw naxwi dalik iyo wixii la mid macnaha waxa weeye labada magac waa isku mid laakiin xarafka magacan horeeya kan waa dambeeya ama magaca kan aabbihii iyo isaga sida ay u kala horeeyaan cagsigeed bay ka kale u kala horeeyaan wuxuu kugu mihaaliyey maalan wuxuu ku yidhi alswad ibnu yaziid iyo yaziid ibnu lswad ujeeda markii laysdaba mariyo ayay isku mid noqonayaan markii laysdaba mariyo laakiin sidooda waa kala yihiin alswad midkan aswad baa horeeya ibnu yaziid ka kalena waxaa horeeya yaziid ibnu lswad waa tashaabuh baa ka dhexeeya laakiin magacyuhu waa isku mid oo waa mutafiq laakiin ikhtilaafku xagee buu ka yimid waa taqdiimka iyo taakhiirka wey waxaa kaloo uu iyadana ku mithaaliyey cabdullaahi ibnu yaziid iyo yaziid ibnu cabdillaahi waa la mid iyaduna ama ma ahe labada magac ma noqonine magaca laftiisii baa xuruuftiisii kala horeeyaan masalan wuxuu ku mithaaliyey middaana ayuub ibnu sayaar iyo ayuub ibnu yasaar ayuub ibnu sayaar iyo ayuub ibnu yasaar labada magacba waa isku mid xuruuftooduna waa isku mid laakiin magaca dambe ya-du midna dhexday kaga jirtaa midna awalkay kaga jirtaa ujeeda waa yasaar ya-da horeysa iyo sayaar magacii aabbahood baa marka wuxuu isku khilaafay midna ya-da dhexda taalla midna aabbihii ya-diisa waxay taallaa awalka taallaa ujeeda taqdiim iyo taakhiir taqdiimku iyo taakhiirku marka hal magacna way noqon karaan oo xuruuftiisii la kala hormariyo laba magac oo laysdaba maryana way noqon karaan sidii macnaha waxa wey alaswad ibnu ziid iyo yaziid ibnu aswad aan ku mitaalin maara aw amase yani awdaas waxay ku xidhan tahay aw waqaca alitifaaqu waalishtibaahu waxay dhaceen bitaqdiimi horumarin iyo wata'khiiri dibdhigid aw naxwi daalika iyo wixii la mida arrimahaasi maaragtay intaasoo dhan waxaa lagu magacaabaa mutashaabih baa la wada yidhahdaa waa min baab almutashaabih wallah subxana wa tacala wsala allah waslama cala nabiyina maxamed wala alihi المؤلف رحمه الله خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة شيخ مركو مهمات علمك وكسب حي ayaa halkan wuxuu ka tilmaamayaa anwaac iyaguna ku lug leh cilmu musطalaxa ayuu wuxuu ka tilmaamayaa ru'uusu اlaqlaam macnaawiintoodii unbuu kusiinayaa bas si aad u ogaato inay jiraan oo cilmu musطalaxa ay ka mid yihiin laakiin muusan kuugu samaynin sida akhrigaba kitaabku ku gebagabayn doono muusan sidii kuwii horoo kaleeto tacriib iyo qeexitaan iyo muusan maarata waxoogaa muusan taataabanin keliya tan waa maarata waa kuu dulmaray khaatimada marka waxaa la yidhahdaa waa shayga shayga lagu gebagabeeye wey bimacnaha gebagabadii in yar oo macnaha iyadana waxaan ku raacinayaa wey markaan kuu gebagabeeyey warka intiisii badnaa ya waxaan ku raacinayaa waxoogaa yaroo maaragtay aad u baahan tahay lafteeda xukmi marka waa min almuhimi waxyaalaha muhimka waxaa ka mid ah macrifatu dabaqaati ruwaad ruwaadda xadiidka warisa dabaqaadkooda oo la barto wa mawaalidihim iyo dhalashadooda waktigay dhasheen iyo wa wafayaatihim dhimashadoodii waktigay dhinteen wa buldaanihim iyo waddamadooda nin kasta waddankuu joogi jiray iyo magaaladuu joogi jiray iyo wa axwaalihim xaalooyinkooda nin walba xaalkiisii iyo arrintiisii waxay ahayd tacdiilan cadaala ahaan wa tajriixan iyo durid ma nin caadiluu ahaa mise nin muxuu ahaa majruuxa oo la duray wax laga sheegay buu ahaa iyo wajahaalatan garasho la-aanba mid alla miduu yahayba in xaalkiisa la ogaado waxyaalaha muhimkay ka mid tahay waxaa ka mid a bui waxyaalaha muhimka inaad barato u baahan ama ninka muxadidka inuu barto u baahan ruwaadka ruwaadda dabaqaadkooda inuu barto dabaqada waxaa la yidhaahdaa ruwaadda intii isku da-ah isku shuyuuqna ah ayaa dabaqo la yidhaahdaa ujeeda yacni waxa weeyaan intii isku da aada ahayd isla markaa shuyuukhdana wadaagay oo shuyuukh hal casri wada joogta wax ka wada qaatay ayaguna isku da-aad ahaa ayaa waxaa lagu magacaabaa dabaqa la yidhaahdaa dabaqay ka dhigan tahay maarata sanadka xadiidku uu leeyahay nin kastoo ku jirana dabaqu matalaya matalan saan horay usoo misaalinay xadiidka bukhaari markii laga bilaabo masalan ka soo qaad xadiidka ugu horreeya ee macnaha bukhaari ku yaallo karto xumaydi waa tabaqo ma ujeeda sufyaan ibnu cuyeynana waa tabaqo ninkii la odhan jiray yaxya alansaarina waa tabaqo maxamedna waa tabaqo maxamed ibnu ibraahim calqamana waa tabaqo sidaas wey cumar ibnu khadaab oo saxaabiga xadiidka ohanayna tabaqo wey nin kasta marka iyo raggii macnaha la da-aada ahaa ee isku shuyuukhda ay ahaayeen ayaa waxaa la yidhahdaa dabaqo la yidhahdaa marka dabaqadaas ood barato waxay ka mid tahay yacnii raggii isku waktiga noolaa ee haddana isku shuyuukhdaa inaad barato waxay ka mid tahay cilmiga kaata muhaamtiisay ka mid tahay maxaa yeeley waxaad ka nabadgelaysaa haddaad dabaqaadka ruwaadda barato kuwa isku magace isu egeg inay iska kaa dhex galaan baad ka nabadgeliya oo matalan waxa weeye nin magac leh iyo mid kaloo magaca la wadaaga oo midkoodna uu waktigii saxaabada ahaa midna uu ka dambeeyey haddii labadooda uu yimaado magacii meesha yimaado waxaad ku garanaysaa dabaqadaad ku garan ma ujeeda mid cumar ibnu khadaab la yidhaahdo oo macnaha waxa weeye hoos ah iyo mid cumar ibnu khadaab oo saxaabada waktigeedii hadday ku yimaadaan markaba waad kala saaraysa dabaqaadka taqaan haddii kani saxaabigii maaha meeshuu ku jiraan arkaaye saxaabigii ma haddii kor hadduu yaallo nebiga agtiisa uu yaallana waxa weeye oo xadiidka qeybtiisa darafka sare ee macnaha sanadka uu yaallana khalaas iyadana waxaad garanaysaa inuu yahay saxaabigii inuu yahay dabaqaadku marka waxay faa'iidadooda ka mid ah inaad kala garato ragga isku magacaa aada ku kala saarto waxaa ka mid a iyadana tadliiska inaad iyadana soo saarto tadliiska haddaad dabaqaadka taqaano tadliiska iyadana waad garan kartaa shayga macnaha raawigu meesha ku qariyay waxaa kaloo garan kartaa raawigu markuu can yidhaahdo ninka uu can ka yidhi inuu soo gaadho dabaqadii soo gaadhay uu ahaa iyo inuu ka dambeeyey iyadana waad ku kala garan kartaa fawaa'idda dabaqaadka ruwaaddu la barta ayay ka mid tahay dabaqaadku marka sidaas wey fawaa'ideeda taasaa ka mid tahay dabaqada marka sidee loo tiriyaa ragba sibay u tiriyaan qaar saxaabadoo dhan dabaqay ka dhigaan taabiciintana dabaqay ka dhigaan atbaacu taabiciintana dabaqay ka dhigaan saasay u tiriyaan qaarna saxaabada laftoodiibaa waxay ka dhigayaan tobaneeyo ilaa dhowr iyo toban dabaqo oo waxay ku kala horumarinayaan say usoo kale islaama horreeyeen qaybtii ugu soo islaamnimo horreysay maalan waxa weeye caqaba oo kaleeto badriyiintii oo kaleeto yacni uxud oo kaleeto baycatu ridwaan oo kaleeto ma ujeedaa raggii ka qayb galay dabaqaad noocaasay u samaynayaan ragna saasay u tirinayaan ragga qaarkiina waxa weye saxaabadoo dhan hal dabaqay ka wada dhigayaan maarata saas wey marka adigu middaa doontaba raace laakiin waxa weeye in dabaqaadka ruwaadda la bartaay muhim weeyaan waxaa ka mid a mahaamta iyada ah waxaa ka mid a waxyaalaha muhimka ah oo in la barta iyadana u baahan waktiga ay ruwaaddu dhasheen iyo waktiga ay dhinteen kutubaa ka hadasha iyadana meel loo aaday leedahay waxay iyaduna kaa saacidaynaysaa iyo wadankoodii intuba waxay kaa saacidaynaysaa in aad kala garato inqiaaca iyo itisaalka xadiidka mutasilka iyo xadiidka munqaica waxaad ku kala garan kartaa raawi kasta waktigu dhintay waqtigu dhashay inaad taqaan saas daraaddeed waa inaga kusoo marray sufyaan isagoo odhanaya markay beenta noo isticmaaleen baan taariikhda u isticmaalay beenta markay isticmaaleen yaan taariikhda u isticmaalay nin wakti dambe ah baa wuxuu odhanaya hebel baan xadiidka maqlay markaasaa la odhanaya goormaa dhalatay wuxuu leeyahay sanad heblaan dhashay ka uu leeyahay waan ka qaatayna ka hor buuba dhintayba markaasaa waxaa soo baxaysa beentiisaa soo baxaysa xadiidkuna munqaiciyaa marka soo baxay maalan nin taabiciya nin saxaabiya ka warinaya taabiciga markaad dhalashadiisa fiiriso waxa waxa ku soo baxaysa in uu ka dambeeyey dhimashada saxaabiga ma ujeeda waxaa marka kuu muuqanaysa markiiba inuu xadiidku yahay inuu munqaic yahay taabicigana uusan soo gaadhin saxaabiga uusan soo gaadhin maara iyaduna taasay ka mid tahay buldaantuna waa la mid iyaduna buldaanta waxa weeye saxaabiga waddankuu macnaha joogi jiray haddaad ogaato oo ninka ka warinayana aada aragto inuusan waddankaa teginba waddamaduu weligii tegayba aysan ka mid ahayn isla markaana xadiid inuu ka warin xadiid uu ka warinayo si toosa uga qaadanayo waxaad garanaysaa markaa xadiidkaas inuu yahay xadiid munqatica fawaa'ideeday ka mid tahay maarata barashadeed saas wey waxaa kaloo fawaa'ideeda ka mid a waddamadooda ood barato iyadana waxaa lagu kala saaraa magacyaha iskaga kala ragga isku magaca ayagana waddankaa lagu kala saaraa ma ujeeda hebel ibnu hebel oo macnaha waxa weeye shaami ah iyo hebel ibnu hebel oo macnaha waxa weeye madani ah waad kala garan kartaa markaba waxaa ku soo baxaysa hebelkan kaata waa kii madaniga ahaa kanna waa kii shaamiga ahaa waddankoona mar haddaad garato bas wey fawaa'ideeday marka mid tahay maaragta waxaa ka mid a waxyaalaha muhimkaa siduu ku yidhi axwaasha ruwaadda oo la barto raawiga xaaladiisu waxay ahayd ma nin caadila buu ahaa mise nin faasiqa buu ahaa mise nin majhuul oo labadaa midna aan lagu ogeyn buu ahaa ma ujeedaa wa axwaalihim tacdiilan wa tajriixan wa jahaalatan wuxuu ula jeedaa raawi kasta iyo xaalkiisu wuxuu ahaa inaad barato ma ujeedaa ma min daciifuu ahaa ma nin hiqa'a buu ahaa mise nin majhuuluu ahaa leanna saddexdaa mid ka midan buu noqon karaa in la yaqaanay oo lagu yaqaanay nin caadil ah haddana hiqa ah kow iyo in la yaqaanay oo lagu yaqaanay inuu yahay nin duran oo cadaaladiisu duran tahay ama dabdigiisu duran yahay iyo inaan laba aqooninba magaciisa keliyataa la garanaya waa majhuul saddexdaa mid ka mid unbuu noqonayaa xaaladiisa in lagu aqoonsado maarata wa maraatibuljarxi marka ku yidhi maraatibuljarxi haddii marka raawiga la garan waayo saddexda xaale ee raawiga yacni xaaladiisa lagu baran karo waa saddex baan nidhi imaa in jarxi ahaan loo ogaado jarxiga waa wax ka sheega raawigana wax laga sheego cadaaladiisa ama dabdigiisa ama tacdiil oo la tawfiiqiyo macnaha waxa weeyaan la taskiyeeyo cadaaladiisa ama iyo dabdigiisa la taskiyeeyo iyo in labadooda midna la garan waayo haddii labadooda midna la garan waayo middaas iyada waxa weyan waa kaan soo marno wuxuu noqonayaa ama majhuulul cayn ama wuxuu noqonayaa majhuulul alxaal labadaa midun buu noqonaya ayadana waan soo barray waan ka soo faaruqnay ayib haddii marka uu noqdo in la taskiyeeyo raawigii oo muxadisiinta agtooda uu ka ammaanaado cadaaladiisa iyo dabdigiisa la ammaano iyo haddii la jarxiyo ayaduna waxay leedahay maraatib bay leedahay jarxigana maraatib buu leeyahay tacdiilkuna maraatib buu leeyahay maraatibta jarxiga waa ti aan soo marnay meeqaan kusoo marnay meeqaan kusoo marnay toban baan kusoo marnay wujuuhu dacni waa kiina soo yidhi toban waa kii soo sheegay halkaasaan marka kusoo baranay halka wuxuu ku sheegaya marka waxa weeye yacni tobankaa iyaga ah alfaada ay ka cabiraan yani muxadidiintuubuu doonayaa inuu ku baro tobankoodii alfaada ay ka cabiraan iyo isdilaaxooda matalan waxa weye ninka xadiidkiisu uu mawduuca yahay maxay ka cabiraan maxay dhahayaan waxay odhanayaan kadaab wadaac ujeeda saasoo kale odhanayaan kii ka hooseeye xadiidkiisu matruuq ahaa matruuqulxadiid bay odhanayaan ujeeda munkarulxadiid bay odhanayaan kii ka hooseeyey ee xadiidkiisu ka sokeeyey sayi-ulxifd oo kale odhanayaan maujeeda waa waa maraatib wey maraatib wey marka dacniga wujuuhdiisii tobankoodii uu kuusoo sheegay halkanna wuxuu ka sheegayaa alfaada laga cabiro markaad arag ay doonayaan in noocaas nin noo xadiidkiisu noocaas martabada uu yahay in ay wax ka sheegaan markay doogayaan lafdigay u adeegsadaan waa ka alfaadii iyo siday u kala koreeyaan iyo siday u kala daran yihiin bu macnaha meeshu kaaga sheegaya wa maraatib ljarxi jarxiga maraatibtiisa in la barto iyadana waxyaalaha muhimkay ka mid tahay wa maraatibiljarxi yuu yidhi ba'day u hoos dhigay wuu goday miya cid uu hoos dhigay malaya ya weynin hoos dhigay soo ma saasaa sax saas wey wa min almuhimi macrifatu tabaqaati dabaqaadkaasay ku xidhantay oo kulligood kusoo wada xidhnaayeen wa axwaalihim barashadooda iyo wa maraatib aljarxi jarxiga maraatibtiisoo la barto saasay ku xidhantay saas daraaddeed waa ka idinku dhigay joogsiga idinku dhigay wa aswa'uhaa waa hadal bilaabanaya wa maraatib ljarxi haddii la yidhahdo mubtaday noqonaysaa khabarna looma hayo ujeeda marka wa maraatib aljarxi jarxiga iyo darajaadkiisa suu u kala sarreeyay iyadana in la barto waxyaalaha muhimkay ka mid tahay xagga horaad ku xidho wa aswa'uhaa jarxiga maraatibtiisa ta ugu liidatahay alwasfu raawiga in lagu sifeeyo wey biafcala in lagu sifeeyo afcalu tafdiil yacni waxa weye in la yidhaahdo akdabu nnaasi oo kaleeta in la yidhahdo wey akdabu nnaas mugtada akharu nnaasi wadcan oo kaleeto in la yidhahdo ruknu lkadib oo kaleeto in la yidhahdo ujeeda saasoo kale muxadisiinta isticmaalaan ruknu lkadib beenta dhan tiirkay ku wareegeysay wey mar mar waxay odhanayaan ilayhi lmuntaha fi lkadib beenta oo dhan meesha isugu biyo shubatahay waa isaga ma ujeeda cibaaraadkaasaa ugu daran cibaaro la isticmaalo maujeeda akdabu nnaasi macnaha afcal wasnu afcal inuu adeegsado wey oo uu yidhahdo maalan ka akdabi nnaasi dadka ka ugu been badan wey dadka ka ugu been badan wey sidoo kale waxaa la mida ilayhi lmuntaha fi lwadci dejinta axaadiista nebiga lagu been abuurto meesha ay ku dhammaato waa isaga isaga isugu soo biyo shubataa wey ama ruknu lkadib saan horay uu sheegnay uma markaa waxaa ku xigta oo darajada labaad ee kaa ku xigta waxa weeye xagga xumaanta wey dajaal wey iyaduna aw amase wadaac kii wax dejinta badnaa aw kadaab ujeeda saasoo kale inay yidhaahdaan waa darajada ku xigta wey wa ashaluhaa darajaadkii isagoon ku wada tirinin buu wuxuu kuu sheegay tii ugu sarraysay sooma iyo tii ku xigtay tii ugu sahlanayd jarxiga iyo wax ka sheega ta ugu sahlan ayuu haddana kuu sheegay wa ashaluhaa maraatibuljarxiga tooda ugu sahlan ee ugu liidatahay waxa weeye liidashada macnaha waxa weeye waa tooda ugu sukaysa wey ugu sokaysa ee ugu roon macnaha layin inay yidhaahdaan wey waa nin jilicsan aw sayi'u lxifdi xifdigiisu inuu liito wey aw amase inay yidhahdaan fiihi maqaal hadal baa ku jira saasoo kale inay yidhahdaan waa midda ugu roon wey ujeeda ama waxay odhanayaan maalan oo kuwaasoo kale iyadana la mid a yacni waxa weeyaan in la yidhaahdo maalan laa yutaabacu calayhi oo kaleeto yani alfaad noocaasoo fara badan bay adeegsadaan oo isku dhadhow ayib martabadan marka ugu roon ee uu ashaluhaa ku yidhi iyo tii ugu sarraysa waxaa udhaxaysa intaasoo martabaa udhaxaysa matalan in la yidhahdo munkar oo kaleeto matruuk oo kaleeto in la yidhahdo saaqit oo kaleeto inay yidhaahdaan waahin oo kale inay dhahaan faaxishu lhalad oo kaleeto inay yidhahdaan munkarulxadiid oo kaleeto inay yidhahdaan daciif oo kale inay dhahaan laysa bilqawi oo kale inay dhahaan ujeeda waxyaalahaasoo dhan waxay u dhaxaysaa martabada ugu sarraysa iyo ta ugu hoosaysa kutubta ka koraysa kan baan ugu tegi doonaa insha allahu tacala hadduu ilahay qadaro ayagoo macnaha waxa weye la tirin uu macnaha waxa weeye xaafid uu macnaha waxa weye kala tartiibinayo si fiican u tartiibinayo macna tan laakiin wuxuu ku xusuusinayaa uun jarxiga iyo wax ka sheegga raawiga wax laga sheegay inaysan isku derajo ahayn mar haddaysan isku derajo ahaynna sida ay u kala daran tahay in cibaarooyin iyo isdilaaxaad looga kala cabira ay leeyihiin ma ujeedaa tii ugu darayd iyo tii ugu roonayd buu marka u sheegay ta ugu roon waxa weeye layin iyo sayi lxifdi iyo fiihi maqaal waa raawiga xadiidkiisuu xoogaysan kara w ma ujeedaa raawiga xadiidkiisa goormuu xoogaysanaya markuu ku yimaado duruuq kale markuu ku yimaado oo mutaabacaad loo helo ama shawaahid loo helo ma ujeedaa markaas wey laakiin kaa kale ee dajaalka iyo wadaaca iyo kadaabka iyo akdabu naaska kuwaasi waxa weye xadiidkoodu ma xoogaysanayo ma xoogaysanayo saas wamaraatib atacdiil wamaraatib atacdiil wamaraatib atacdiili in bart la bartaa iyadana waa muhim maraatibi taana hoos dhiga iyadana soo idinma hoos dhigayo hay saas wey wamaraatib atacdiili tacdiilinta iyadana maraatibteeda in la bartaayo iyadana waxyaalaha muhimkay ka mid tahay wa arfacuhaa waxaa ugu sarreeya iyadana alwasfu in lagu tilmaamo raawiga biafcala in lagu tilmaamo isagana sida tii horeo kaleeto oo la yidhaahdo awsaqu nnaas dadka ninka ugu siqaysan wey ma ujeeda ama asbatu nnaasi la yidhahdo ninka ninka macnaha waxa weye dadka ugu sugan ugu sugid badan macnaha aw ilayhi lmuntahaa fi tahabut sugashada xadiidka la sugtaaye meesha ay ku dhammaato wey ma ujeedaa ama laysa lahu mathiil oo kaleeto laysa lahu mathiil wax la mid aba maba jiro inay yidhaahdaan waa darajaadka ugu sarreeya lagu tawfiiqiyo ama lagu tacdiiliyo weye raawiga uma markaa waxaa ku xiga maa ta'akada wixii ku adkaada bisifatin sifo kale lagu adkeeyo aw sifatayni ama laba sifo kale lagu adkeeyo maala in la yihahdo hiqatun hiqatun labadaasay isu daba dhigayaan ama waxay dhahayaan hiqatun xaafid way isugu daba darayaan waxaa la mid ah hiqatun xuja ama habtun xuja ama hiqatun imaamun waxyaalahaasoo dhan waa isku mid maarata wa adnaaha tacdiilka darajaadkiisa waxaa ugu hooseeya maa ashcara wax ku dareensiiya bilqurbi u dhowaansho min ashali tajriix wax ka sheegii ama jarxiga maraatibtiisii teedii ugu sahlanayd midda ugu dhow wixii ku dareensiiya dhowaansho loo dhowaada middaas ayaa la yidhaahdaa midda ugu macno hoosaysa ka shaykhin oo kaleeto wey waa sheekh ka shaykhin ma ujeeda waa darajaatu tacdiil raawiga marka la tacdiilinayo oo la taskiyeynayo darajaadka ugu liita wey in la yidhaahdo shaykhun ay dhahaan ma ujeeda macnaha waxa weeye aqrab maa yakunu ila dacfi wey dacfi buu u dhow yahay innagana sheekhu waxa weeye waa caalimka soo ma taa lafteedana waa la isticmaalaa muxadisiinta kitaabtooda khaas ku tahay haddii aada shaykhun aragto raawi iyagoo ku sifaynaya macnaheedu waxa weeye waa nin yacni aadna aan u liidanin dacfina ka sarreeya hiqanimo fiicanna aan lagu haysanin wey ma ujeeda darajaatu tawhiiq ninka ugu hooseeya meeshii ugu hooseey buu ka taagan yahay maarta waxaa la mid ah taasoo kale in la yidhahdo yurwaa xadiiduhu ama yuctabaru bihi ma ujeeda yuctabaru bihi haddii lagu yidhahdo macnaha waxa weye xadiidkiisu axaadiista kaleu ku xoogoobaa wey ama yurwaa xadiiduhu xadiidkiisaa la warinaya waa la warin macnaha waa la warin macnaheedu waxa weye waxbaa ku jira waa la warinta bedelku odhan laha waaiqa bu wuxuu ku odhanayaa yurwaa xadiiduhu ma ujeeda waa la warin macnaha waxbaa ku jira marka waa darajaadka marka ugu hooseeya ama ugu liita weya xagga tacdiilinta waxayna ku xigaan yani waxay ka dhigan tahay maalan tusaale haddaan ka bixina maalan xaye waxaad ka soo qaadaa maalan awsaqu nnaasi iyo ilayhi lmuntaha fi tahabut waa boqol kiiba boqol maalan ka soo qaada boqolkiiba konton boqolkiiba sagaashan hadday hoos usoo dhacdo waa hiqatun hiqatun ama hiqatun xaafid boqol kiiba siddeetan hadday hoos usoo dhacdo haddana waa hiqatun oo keligeeda oon mid labaad la raacinin ma ujeedaa boqol kiiba toddobaatan bay hoosoo dhacday saduuq oo kaleta ka soo qaad ma ujeeda boqol kiiba konton bay timid maalan waa saduuqun sayi lxifdi oo kale ama waxa weeye waa shaykhun ujeeda markaa kadib maxaa bilaaban doona darajaatu dacfigii baa ka bilaaban doona ku xigi doona maujeedaa waa darajada kusoo xigta marka boqolkiiba konton waa shaykhun dheh waa iska tusaale maujeedaa iyo yurwaa xadiiu iyo yuctabaru bihi afartan markaad soo gaadho oo hoos uga soo dhacdo waxaad imaanaysaa markaasi sayiu lxifdi iyo layin maujeedaa iyo fiihi maqaal halkaasaad imaanaysa hoos haddaad uga sii socoto ilaa sifir markaad gaadho waxaad gaadhay ilayhi lmuntaha fi lkadib maujeedaa sifir markaad marayso saasay marka isugu xigaan maarata macnaha waa iska mujaradu tamdiil macnaa litawdiix aan u keenina wey maa maarata shay mundabida ma aha ayib watuqbalu tazkiyatu min caarifin biasbaabiha watucrafu watuqbalu waa laga aqbal halkaa wuxuu kaga soo baxay maraatibu tacdiil iyo maraatibu aljarx iyo maraatibu tacdiil halkaasu kaga soo baxay mid kasta wuxuu kaaga sheegay toodii ugu koraysay iyo tii ku xigtay iyo tii ugu hoosaysay tacdiilkana taasuu kaaga sheegay jarxigana labadii ugu hooseeyey ugu liitay iyo tii ugu fiicnayd buu kaaga sheegay isagana jarxiga intaasuu kaga baxay marka watuqbalu taskiyatu min caarifin biasbaabiha watuqbalu waa laga aqbali ataskiyatu taskiyadii iyo tacdiilintii waxaa laga aqbali min caarifin nin yaqaana biasbaabiha asbaabteeda yaqaan walow min waaxidin hal ninba ha ahaa ha ka ahaato cala alasaxi sida saxiixnimada badan maan ujeeda taskiyada macnaha waxaa la yidhahdaa in raawiga aad tidhaahdo waa fiqa ama aad tidhaahdo waa saduuq ama aad tidhaahdo waa caadil maujeeda shardi miyaa marka in raawiga ay tacdiiliyaan laba nin iyo ka badan laba laba caalim iyo ka badan ama laba muxadid iyo ka badan inay tacdiiliyaan oo ay taskiyayaan miyaa shardi ah mise hal nin keliya hadduu taskiyeyo hiqatun ila waa lagu kaaftoomaya sidaa xooga badan waxa weeye hal caalim ama hal muxadid hadduu taskiyeeyo waa lagu kaaftoomaya ujeeda imaamu maalik oo kaleeto haduu yihahdo hiqatun waa lagu kaaftoomaya lama baana nin kale in lasii raadiy maujeeda haddii nin kale oo labaad la helo oo ku raacana waa kasii xoog badan tahay haddii mid kaleeto kusii raacana waa kasii xoog badanta waa ka fiican tahay laakiin hal nin keliya haddii la helo waa heer sare wey laakiin shardi wuxuu ka dhigay xaafid waa in uu yaqaano yacni waxa weeyaan asbaabu jarxi waa inuu yaqaano asbaabu tacdiilna waa inuu yaqaano asbaabta macnaha waxa weeyaan raawigan kadaata cadaaladnimo loogu xukumo oo ah inuu xagga cadaaladana ka dhisan yahay xifdigiisana ka dhisan yahay inuu nin asbaabtaa yaqaano waa inuu yahay waxaa laga ixtiraasayaa si uusan ugu kadsoomin ninkani caalimkani inuusan ku kadsoomin madaahirta raawiga ujeeda waxaa laga yaabaa raawigu wuxuusan jarxi ku mutaysanin oo kaleeto inuu ku jarxiyo ujeeda inuu ku jarxiyaa laga yaabaa wax uusan jarxi mutaysanin haddii uusan asbaabta uu macnaha waxa weeye uusan aqoonin waxaa kaloo ka dhalan karta nin aan taskiye mutaysanan inuu iska taskiyeeyo mid macnaha waxa weeye aan cilmi quman lahayn xadiid qumanna aan aqoonin cilmulxadiidkana wax quman ka aqoonin oo wuxuu arkayaa laakiin salaad badan oo soom badan oo soo jeed badan ujeeda ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa badiya markaasu wuxuu iska odhanayaa fiqatun baynamaa laga yaabo inuu jaahil yahay maujeeda waxaa ku kadsoomayaa markaa madaahirta iyo muuqaalka kore uga muuqdaa laga yaaba inuu ku kadsoomo laabudda marka waxa weeye ninka laga aqbalayo waa kii aan soo marnay cabdiraxmaan ibnu ahdi miyu ah mise yaxya alqatonba ah waa kii dhihi jiray yacni waxa weeye dadka cubaada ah ee saalixiinta beentu waxay kaga badan tahay weliga maaragta tadayun baa u geynaya ma aha inay been u kasta isleeyihiin laakiin dhibaatadu waxay kaga imaanaysaa yacni waxa weeyaan wax kasta waxa weye waa waa ku jilicsan yihin baabkaa waa ku jilicsan yihin macanaa beentay marka iska xambaarayaan marka sidaa daraaddeed ninka caalimka ee taskiyadiisa la aqbalayo waa inuu yahay nin caarif yaqaana asbaabta jarxiga keenta iyo asbaabta tacdiilka keentay raawiga lagu tacdiiliyo maarata walow hal ninba ha ahaadu marka ku yidhi xaafid maujeeda watuqbal waa laga aqbalay ataskiyatu min caarifin mid yaqaana biasbaabiha asbaabta keentay yaqaana walow min waaxidin hal ninba ha ka ahaato cala alasaxi sida saxiixnimada badan hal nin keliyataba ha ahaato iyadana waxaa shardi ah culimada qaar baa macnaha waxa weeye cala alasaxidu waxay kutusinaysa saan soo marnay khilaaf inuu ku jiro qaar baa waxay leeyihiin bishardi waxaa laba nin iyo ka badan inay yimaadaan shahaadaday uga qiyaas qaadanayaan markhaatiga macnaha saas wey lakin xaafid waa ka jawaabay maarata nusaad ka akrisan kartaan ayib yarxamuk allah waxaa markaa shardi ah ninkaasi tacdiiliyey ee cadaaladiisa la aqbalaya keligii ah waa inuusan ahayn a'immadii lagu yaqaanay majaahiisha inay tacdiiliyaan ninkuna waa inuusan majhuul ahayn hadduu ninku majhuul yaho a'immada kale ay majhuul ku tilmaamaan ama la garan waayo oo nin mutasaahil ah tawfiiqa mutasaahilku ah uu tacdiiliyo ayadana waxaa nidhi nadar baa ku jira fiihi nadar baa ku jira maarka sida ibnu xibbaan iyo cijli iyo saan soo sheegnay maarka والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه مبينا ميدين مس مبينا مبي يا لم يصدق فاقل ويشد انت هاي نسخة إذا عدها هيستا مويا نسخة كلا دادك هيستا شدكو يعني دبي وحنو شد حركته مشدك كوريزا مسكو هوسيسا ما كوريزا وكا كوريزا سوما مبين ويسكا صح مبين وي مبين أنا نسخة إذا كلا دادك هيستا مبين باوقرا موجودة يعني الشدك هدي أي حركته كهوسيسا معناها هوسدق وي hoosdhig bay ka dhigan tahay marka waa hoos dhigan tahay mubayin baa macnaha inoo qoran waana mubayanan waljarxu jarxigii muqadamun kii laga hormarinaya wey cala atacdiili baa laga hormarinaya in sadara hadduu soo fulo jarxigaasi mubayanan xaalu yahay mid la caddeeyey oo la fasiray macnaha mufasaran wey min caarifin nin yaqaanana uu ka soo fulay biasbaabihi asbaabta keenta uu ka soo fulay yaqaano macnaha asbaabta keenta yaqaana fain khalaa hadduu ka khaali noqdo can itacdiili raawigii la jarxiyey hadduu tacdiilin iyo taskiye uu ka khaali noqdo oo wax taskiye la waayo qubila waa la aqbalayaa jarxigii mujmalan ba ha ahaadee mujmalan xaal uu yahay mid duuduuban cala almukhtaari sida la doortay buu kuhi waxa weeye halka wuxuu kaga hadlayaa jarxiga iyo wax ka sheega raawiga wax laga sheego iyo tacdiilintu waxay u khuduucaysaa ijtihaadka wax nas-a ma ah waa ijtihaad waa dadaal wey ijtihaad mar hadday ukhushu u khuduucayso saddex mid un bay noqonaysaa raawiga in tacdiilin mooye aan wax kale loo haynin muxadisiintii kulligood waxay isku raaceen inuu caadil yahay fiqa inuu yahay bay isku raaceen ujeeda tacdiilka bimacnaa tawsiiq baa loola jeeda ka noocaas oo kaleeta a tacdiilkiisa oo wax jarxiya aan loo haynin wax wax ka sheegay lama hayo cid wa ammaantay oo taskiyeysay mooyaane waa la aqbalayaa si duuduubaa loo qaadanaya ayib ka labaadi waxa weeye raawiga in wax ka sheeg mooyaane wax ammaanaba aan loo haynin waa kii kale cagsi saas oo kale hadday dhacdana iyadana wax ka sheegaa iyo jarxigaasaa isagana loo ictimaadaya majruux buu noqonaya macnaha ayib waxaa timid marka raawigii muxadidiintii waa isku khilaafeen qaarna waa tawsiiqiyeen oo way tacdiiliyeen waa taskiyeeyeen qaarna waa jarxiyeen maxaa la samaynayaa marka koodee waad qaadanay ra'yigooda raawigiima waxaad ka soo qaaday inuu tiqa yahay oo xadiidkiisa saxiix baad ka dhigi mise inuu majruux yahay baad ka soo qaaday oo xadiidkiisa daciif baad ka dhigi seed samayn marka waa la kala qaadaya haddii jarxiga iyo tacdiilku ay isqabtaan waxaa la fiirinayaa jarxiga iyo wax ka sheega raawiga wax laga sheegay miyay fasiran tahay oo sababkii miyaa la caddeeyey mise way iska duduuban tahay hadduu iska yidhaahdo daciif oo uu ku aamuso intaa ku aamuso ninkana uu yidha kalena uu yidhaahdo hiqatun uu yidhaahdo ma ujeedaa hiqatun uu yidhaahdo oo labadooduba ay mujmal isla noqdaan isla duduuban yihiin waxa weeyaan markaa waxaa la hormarinayaa tacdiilkaa la hormarinaya ma ujeeda haddii macnaha labadoodu mujmal isla yihiin oo midna wuxuu yidhi maalan waxa weye ninkani waa majruux nin kalena wuxuu yidhi waa hiqatun buu yidhi hadday saa u wada duuduuban yihiin waxaa la hormarinayaa ka tawsiiqiyey ee taskiyey hadalkiisa la hormarinaya ayib kii jarxiyey baa marka wuxuu yidhi yacni waxa weeyaan daciifun maalan ضعيف لأنه كان قد تغير في آخر عمره وجد وحو فصري مركا سبب كي جرحي كان يفصري وجد كاسو كل واحد لهذا جرح مفسر لهذا أم مبين waa jarxii la caddeeyey sababkii jarxiga keenay ujeeda ama wuxuu yidhi yani waxa weeye kaana qad ikhtalata wuu isku dardarmaday ama wuxuu yidhi maalan kaana maalan waxa weye sayi'a alxifdi ma ujeeda wa kulligeed waa jarxii mufasara ah oo sababkii keenay jarxigan la fasirayo wey ama wuxuu yidhi kaana mubtadican waa sababta jarxiga keenta soo ma jarxigiisii marka wuu fasiray jarxiga mufasirka mufasarka ee la caddeeyey sababkii jarxiga keenay uu caddeeyey ninkan musakiga ama caalimku uu caddeeyey iyo tacdiilkii iska mujmalkaa hadday isqabtaan koodee la hormarinaya markaas jarxiga mufasarkaa marka la hormarinaya jarxiga mufasarka ah ayaa la hormarinaya markaas ma ujeeda haddii uu jarxi keliya taraawiga ku soo arooro oo la yidhahdo maalan waxa weye waa daciif jarxigaasi ama mufasar ha noqdo ama yuusan noqonin oo wax tacdiil oo ka hor yimaado la waayo jarxigaasi waa la qaadanaya soo ma waa la qaadanaya maxaa yeelay haddii jarxigaa la qaadan waayo waxaa imaanaysa mar walba raawigu marduud buu noqonaya haddii jarxigaa la ictibaarin waayo oo la qaadan waayo raawigu muxuu noqonaya marka majhuul buu noqonaya walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh